ganacsatada suuqa Basbaak ee magaalada Mandheera ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen nadaafad xumo. Dadka ku ganacsada suuqa Basbaak iyo kuwa u soo adeeg doonta ayaa waxa ay ka cabanayaan qashin dhex yaala suuqa, musqul la'aan iyo biyo la'aan. Musqulaha ku yaala suuqan oo ah kuwo jajaban ayaa waxaa hoy ka dhigtay ari iyo eeyo. Ganacsatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay halis ugu jiraan cudurrada laga qaado nadaafad la'aanta.
waxaan ku nool nahay magaalada baasbaak liilaan ku nool nahay waa suuqaas suuqan muddo badan baan ku nool nahay ummad badan baa ku nool ganacsataan ku nool maqaayidey baa ku nool dukaanley baa ku nool ganac- eh, eh, maxaa la yidhaahdaa ayu nooca ku nool adeera kulaal arqaaliyaashaa ku nool meeshaan waxaan deganahay dhowr iyo toban sano dhowr iyo toban sanaan deganahay dhowr iyo tobankaa sano musqul la'aan biyo la'aan taangigii waaka intuu noo suran yahay wax noo fura ayaa la waayey maalin walbaan dacnaa kaanta kaasoodan ku docnaa meel walbaan tagnaa wax hadalkeena waa qora waa la qoraa waa laga dhaqaaqaa meesha lagu daadiyaa muxuu made goonada waa saaf cusub waay hataa gasha hataa nanuka waa shiidi meel bangi waay bashbak a part of bashbak is meel bangi waay oo adu bangi kuwaa beeso dowladdu wax ma qaba ma dhihno laakiin wax waa qabate qabtigeed ha ku darto biyaa keento mukusha samaysto dhulka ha haqto silaas buyi xaliime axmed lakica liidhaa reer baasbaag aan ahay soddon sana aan baasbaag roobaan soo galinaan soo galay soddon sana caanaan gadaay iyo shaahan gadaay marka hadda waxaan arkaynaa intii dowladdeenna cusuban haddana soo gashi labadan beri naftaan naloo keenay iyadoo saas tahay daacuun waa jira waa run calool xanuunaa ka socda magaalada iyadoo saas tahay musqul ma qabno musqul baasbaag haddaan ka tagno aan isbitaalka farmishaan aadna farmishaa hataa waa nalaga xiranaa dhibaatadana haysat biila'aanta taasaana haysat horta dhibaatada noogu weyn waa musqul la'aanta nadaafad darrada maadaama ay imaado saaka annaga waa shaqaysan wayne masaakiinaan nahay meeshaan aan ku shaqaysannaa gabdho goroobaan nahay ma fahanteen marka meeshaan saasoo ay tahay dhibaatada nagu hayso waa musqul la'aan magaceyd xabiiba cali maxamed ah liiraa meeshaan orax biila'aan oon musqulla'aan aduu labiyo tobanka maanta haddaan firi kaadi ma isku reebi kartaa labiyo tobanka maanta haddaan fadhido xaaran iyo kaadi ma isku reebi kartaa haye orax orax waa Sidoo kale ganacsatadan ayaa dowladda ismaamulka Mandheera ka codsaday in ay dib u soo celiso bilicda suuqan.
waagii ilaahay abuuro waxaa nala kor taagan yahay anshuurkeen lacagkeen baa layidhaha war lacagta meesha lageynaa ma naqaan alla lacagta waa bixinaa waxaan u bixinaa inaan nadaafad helno nabadgelyo helno dhaqaadhaqan helno ismaqal helno biyo aan helno musqul aan helno ummadda intaan la eg haweena ku nool rag oo ku nool salaadii ay soo baxaan intay yimaadaan habeenkii halka sacanta ka hoydaan tan walba iyadoo qaska buuxo kaadi la dhaqaaqay laay baa inta ka tagtaa waa sheegnaa maalin walba waa sheegnaa waa sheegnaa waa dacwoonaa waa sheegnaa waa nala qoraa waa la daadiyaa walaalayaalkeenna dayin dowladdu walaalayaalkaana waay walaal- il- ilme aan dhalin waay marka inay noo gartaan oo musqulo noo qodaan oo nadaafadan unukana aan waxay qashin oo meel yaalla kulli aan iska qaadna oo aan isgarabgasanna saasaan idinka codsanaynaa canshuurna waa bixinaynaa naguma nagaato canshuur maalin kasta waa bixinaa haysta dowladda dowladda fiicanaa soo socotii loo lahay dowladda barteeda maba arkinba inay jirto inay maqan tahay ma sheegi karna waxaan codsanaynaa dowladda inay wax noo qabata xataa lacagaan ku shaqaysanaa dhiib ay tiri lacagna waxaana siiso oo dadkaan kulli magacayood la qoro saasaan rabnaa dowladdaasaan ku codsanaynaa Si kastaba ha ahaatee suuqa Basbaak oo ku yaala bartamaha magaalada Mandheera ayaa waxaa ku ganacsada ganacsatada yaryar iyo dadka danyarta ah. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim Cabdi Qafaar Habi warbaahinta Star ismaamulka Mandheera